بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دوس ديال meel walba isin wogdan weliba siin leeyaha miinfa ilaah ka dhowaada warkii hamiignama idaacadda warsana qodobaduna siin qaxaynaysa inla ka dheegi doontaan haddii ilaahay arowka weliba ku mid ahaa dagaalka liideegaana ka tirsana gobolka shabeellaha hoose wafdi ka socda dowladda soomaaliya oo tijeeriya dalka cunaan iyo weliba usqayb gala iyo shirka wasaaradaha dalalka carabti iyo soomaaliya shirlan ku hadalay xasalinta shabeellaha hoose uusa ka furmi magaalada muqdisho ciidamada tababara dhahan ku hiriya magaalada beledweyneha xarunta gobolka hiiraan taliya ka tirsan ciidamada dowladda uusa shaagayantay uusa is-asiliye qaraxyo ciidamada ka tirsan amisom la kala fiirsaday duleedka balcadda ciidamadii laaqwaadiya beledweyne iyo deeraan guuceel dadsheebe iyo likdidii dowlad deegaanka soomaalida etoobiya shirka maalgaladowka puntland uusa geega furmi qodada caalamkuna singhayn duunsiyaal uu kuna weliba ku mid aha maraykanka iyo iiraanka eedaytii weerarkii warshadaha sacuudiga
warsan media network waxay idiin soo tegisaa dhacdooyin cod ah hadda dhagaystow iyadoo sawiran maskaxdaada ka guud warsan media network
waa hamiignimo hadaw asliigniah galahayta taariikhdina ka edinta toban shanta bil sagaalaad lama kun toban sagaal hanas weliba hayna warkii oo kooban haddana ha ka dhowaada warkii oo fasana dagaal kadhi deegaana ka tirsana gobolka shabeellaha hoose faahfaahinta warkun waliba ninhay abdinaasir axmed meow dagaalkun iyo xalay waliba usa siyaabishal dib ugu dhiyay deegaano iyo degmooyin ku tirsan gobolka shabeellada hoose kaas oon dhexeeya ciidamada dowladda soomaaliya iyo al-shabaab deegaanada dagaalka ka dhihiya waliba ku mid eh degmooyinka awdheegle afgooye qoryooley iyo deegaanka bariire ee gobolka shabeellada hoose walibana la sheegay in dagaalku sukooyi kurid markii al-shabaab ha weerareen saldhigyada ciidamada dowladda soomaaliya dadrooga deegaanada gobolka shabeellada hoose yo waliba yoo sheegeen in dagaalada qaarasho iyo dareereen inku badan saacado miilo haan qaarasho iyo haayeen aana ku dhufo ka dhaqaaqe haabahaato yoon cadday korna khasaaro ku dhaladi maadaama xillaha miin hayti dagaalku wiinaay yaa waliba ku dhiyey degmada qoryooley ee gobolka shabeellada hoose walibana la sheegay in dagaalka intiisu dareeri gugudeen minati iyo deganaayeen dad shacabe islamarkaasayniyo khasaaro hadiireen saraakiil ku tirsan ciidamada militariga soomaaliya ee gobolka shabeellada hoose iyo dhinishu waliba iyo sheegeen iniyo isku difaaceen weeraradii iyo ha ka qaadeen xubno ku tirsan al-shabaab islamarkaasayniyo khasaaro diirsiiyeen wararka laku helahaya deegaanada laka dagaalami ee gobolka shabeellada hoose iyo waliba iyo sheegahayn iniyo xaaladiyo eto todegan haabahaata ciidamada dowladiyo wadaan dhadhaqaaqyo ciidamada iyo kubaada goowayaan xubnoogii ku tirsanayay al-shabaab oo ha weeraray
isla wararka shabeellaha hoose ayaa ka gudi jarnaa dhaqdhaqaaqyo idagna weliba ka socdana gobolka shabeellaha hoose ciidamada dowladda soomaaliya ayaa weliba iyo hiraabtana dhaqdhaqaaqyo ciidan iyo ku wadeen deegaano iyo degmooyin ka tirsan gobolka shabeellaha hoose meeliso iyo xalay degaano ciidamada dowladii oo hubna ka tirsan al-shabaab iyo weliba iyo xalay kuwada dagaalameen awdhiigle afgoy qoyoole iyo deegaanka bariire kadib markii al-shabaab iyo haweerareen saldhigga ciidamada dowladda saraakiil ka tirsan ciidamada hooga dalkiiyo weliba iyo sheegana antiyo wadan howlgala shaldubno iyo kafadaayan antiyo shabaaban ku saaran deegaano iyo degmooyin ka tirsan shabeellaha hoose islamarkaasna iyo baada gooba ayaan hubna ka tirsan al-shabaab aanasan iyo haweerareen saldhigga ciidamada ciidamada dowladda soomaaliya ayaa weliba iyo howlgalo shal duban sanadkan kusoo biyeen deegaano iyo degmooyin ka tirsan shabeellaha hoose iyoona kala wareegan degmada awdhiigle iyo deegaanada zabiib iyo caanole miilaso iyo horeyn ku suganaayeen xubno ka tirsan al-shabaab wasaaradda arrimo gudaha dowladda hoose iyo dib heshiisyowka dowlad goboleedyada koonfur galbeed iyo weliba iyo qaybkahaytay shirka xasalinta deegaanada gobolka shabeellaha hoose iyo siunfur madlahay shirkaasi oo uusa ka furmi magaalada muqdisho shirke ayaa waliba ay waxqaban qaabiyeen ee wasaaradaha arrimo gudaha dowlada federaalka iyo tan dowlad goboleedyada koonfur galbeedna qayb ku heta walibana sulkafiiriya ay arrimo degmada awdheegle sabiib iyo aanole agaasimaha guud ee wasaaradda arrimo gudaha koonfur galbeed mustafa sheekh cabdulaahi adafa iyoeedun ku hadalay arrimo xasalinta gobolka shabeellaha hoose degmooyinka iyo deegaanada dhowaan kala wareegay al-shabaab shirkiya waliba qayb gale iyo saraakiil ku tirsan ciidamada hooga dalka soomaaliyeed hildhibaano ka tirsan baarlamaanka soomaaliya iyo wakiilo ka socdan hay-adaha kuhowlgalow deegaanada koonfur galbeed shirka intii u soo socda weliba lagfilahay antilan ku hadala sidii langhasaliila ay amniga deegaanada koonfur galbeed islamida qorshooyin cadna sidii lankusheeni lahay deegaanadii oo lawareegaan ciidamada dowladda ciidamo towbar lahankuhiri magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraanna yaa faahfaahin dheeriya haniinku diyaariya waryaagana bashiir cabdulaahi cusmaan taliyaha guutada shanaad qaybta toddobiyo labaatanaad ee ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed gaashaalo sare faarax cali waasuge ayaa tababar u soo xiray ciidamo tababar ugu socday xerada lamagala ee magaalada beledweyne ciidamada tababarka loo soo xiray ayaa ahaa kuwii maalmahan muranka iyo xiisada ka abuuray magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan kadib markii saraakiil ka timid gobolka galgaduud kuwaas oo doonayey in ay qaadaan ciidamada tababarka usoo dhammaaday waxaan rabaa inaan ummadda u sheego miidiya ogeysiiyo dowladda soomaaliyeed ogeysiiyo dowlad goboleedka hirshabeelle ogeysiiyo odayaasha dhaqanka ogeysiiyo ugaaska aan ogeysiiyo dhammaan ummadda soomaaliyeed oo i dhegaysanaysa oo maqalkayga iyo muuqaalkayga intii tagaanba waxaan rabaa inaan halkaan uga sheego uga tibiyo ciidankii xerada lamagalaay halka sano ku jiray oo ku tababaranayay in tababarkiidii la soo xiray oo u dhammaaday ay noqdeen ciidan ka tirsan ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed cutub ka tirsan noqdeen ay qarankooda inay ay diyaar u yihiin inay qarankooda difaacaan ay diyaar u yihiin meel kasta oo soomaaliya ay baahidu baahi ay ka jirto oo xoogga dalka ay ka jirto inay tagaan ay diyaar u yihiin inay cadowga soomaaliyeed ee nabaddiidka ee dhibaatada haya ay ay ka xureeyaan dalka ka xureeyaan beryahan xoogaha yar oo isqaqabsigaa jiray oo odayaasha iyo u dhexeeyey ciidanka la qaadi maha iyo waa la qaada iyo meel kalaa loo wadaa iyo warkaas waa been ma jiro odayaasha way hadleen ciidan qaranaan rabnaahay yidhaheen laakiin anugu wixii kaloo ay ama ayagu taabteen ma taabanayo odayaashu waa odayaasheennii waa odayaasheennii dhaqanka waxaan rabaa ciidankaas in maanta tababarkii u xirmay ay diyaar u yihiin waa kuwa cirifyadayda taagan inay halganka xoogga dalka soomaaliyeed ee soomaaliya u diyaar tahay ay fiirsanayso oo in lagu xureeyo dalka la rabay inay ka qayb qaataan meeshii laydinku tala galay ayaa tegaysiin oo laydii cayimay waajibkii laydisiiyana waa qaadanaysiin talyaha ayaa sheegay in ciidamadan ay heli doonaan xuquuqdii ay lahayeen dadku ayaa taan wuxuu lahay ciidan dharcad iyo magaciisiiya ma dharcade ma dharcadaanaysaan qalabkiinni waa laydi siina diyaar uu idii yahay waa laydi qalabayna waana laydi qarameeyey qalabkiina waa laydi qalabayna aad iyo aadaa u mahadsantihiin dhallinyaro waxaad tihiin dhadhallahoo soo koraysa nin meeshaan qasab lagu keenay ma jire nin walba ama nin oday loo diray ou keenay ma jiro nin walba wuxuu u yimidey xoogga dalka soomaaliyeed inuu ka mid noqdo oo caqabadda maantana dul saaran uu ka qaado inuu cadowga ka qaado war maalin kasta soddon sanaa tih ku jirna maalin kasta maan ku jirayna wallaahi iyo bilaahi iyo tallaahi waxaan idinku dhaartay xilaan haayaa taliyo guutaho weyne haddii laydinka hor joogsado qarannimada anna waa iscasilaha idinla midaan noqonaa waajibkii laydisiiya qaadataan dishibiliinka adkaysaan meeshii dawladda soomaaliya idii astayta tagtaan cadowgana soo qaqabataan waxay idinka suga hiiraan iyo shabeellada dhexe iyo galgaduud saddexda gobol oo halkan ku taalla oo oo xuduud wadaagga ah inaad wakhti dhow aad xuraysaan oo cadowga ku xuraysaan kadibna aad u jeesataan gobollada soomaaliya barkeeda dawladda soomaaliya ciidanku asaaba difaacu ah soo ssy mana aha madax war siyaasadeed oo aa idin soo gaara moogiye war madaxeed ma aha ciidankaa laga jara mushaarka iyo waxaasu wax jira maaha wax sal iyo raadle maaha taliyi ka tirsan ciidamada dawladda oo uusan sheegay intii uus iska casili doona helshay mahmuud ali cabdulaahi iyo nin faahfaahiya qodobkun
maalmoilahdhaafaya weliba beledka beledweyne ku teeginaya khilaafka dhaladi ciidamo ku tirsana hang maamulka hirshabeelle oo ka tababaraday beledka beledweyne aana sii tolofadaya intilanqaada dhuusmareeba aabbaha tootaliska ciidanka hooga dalka soomaaliyeed ee gobolka hiiraana ya sheegay in ciidamada sayti iyo ku howlgalo doonaan miila dowladda yaan amarta taliyaha guutada shanaad ee qaybta labaatee toddobaad ee ka howlgalo deegaanada maamulka hirshabeelle faarax cali warsuge faarax kooshin ayaa weliba uusu sheegay intii ciidamada yo-oyin ciidamo qarana aabbahaa toyonhayn ciidamo qabiile islamarkaasiitina iyo ka howlgalo doonaan meel allaala miila dowladda yaan dirta dhanaga kalaada soo hadlijay sii badadaya weliba uusu sheegay intii alaabta ciidamadaasiiti ka shaqeeya lahayaan la diyaariya is-oonantaasiiti hadlashay ka dari intii haddii la diida intii ciidamadaasiiti la qalabeeya usuu isku asili doona hilka usuhaay oo eh taliyaha guutada shanaad ee qaybta labaati toddobaada ka dambeyntii weliba usu sheegay taliyaha intii ciidamadan yo-oyin haanoon diyaarsan ah intii sadiida gobol ee hiiraan galgaduud iyo mudugba iyo kufulyan howlgal ku dhan ee dagaalyahanada al-shabaab oo ku socda gobolada dalka soomaaliya wallaahi iyo bilaahi iyo tallaahi waxaan idinku dhaartay xil aan haayaa taliyo guutaho weyne haddii laydinka hor joogsado qarannimada anna waa isacsila idila midaan noqona meeshii soomaali ka gashaana ka jila waxaan idinka codsana inaad waajibkaas qaadataan waajibkii laydinsiiye qaadataan dishibiliinka adkaysaan meeshii dawladda soomaaliya iyo astayta tagtaan cadowgana soo qaqabataan waxaa idinka suga hiiraan iyo shabeellada dhexe iyo galgaduud saddexda gobol oo halkan ku taalla oo oo xuduud wadaagga ah inaad wakti dhow aad xuraysaan oo cadowga ku xuraysaan kadibna aad u jeesataan gobollada soomaaliya xuduudahee dalkeennu lahay waa u waa og tihiin waxa ku soo xadgudbay dalkeennii oo baddeennii sheegana kabaryare lala ka arkay iyo kala daatineynteeda waa haddaan isku duubsanno kenyana ma hawaysatid markiha bahyi warkan sheegow in ciidamada maamulka hirshabeelle oo laka tababaray beledka beledweyne waana loonqaada beledka dhuusmareeb iyo weliba tallaabadaasiita ka horjeestaya odayaalka gobolka hiiraan hanasiiti oona sheegay intii gobolka hiiraan iyo kujarta baaha iidan islamarkaasiitina iyo ogolaada doogna in ciidamadaasiiti la qaada
qaraxyo ciidamo ka tirsan ama soomaalila fiirsadiiyo dulaadka balcada iyo wararsiinkahayn dhuunsiyaal weerarka wararka la ka helaayo degmada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe iyo weliba iyo sheeganaanti waqto dhow ciidamo ka tirsan amisom qaraxyo lakala fiirsadii dulaadka koonfureed ee degmada balcad ee intii oon dhehayta magaalada muqdisho iyo degmada balcad goobjoogyaal ee weliba iyo sheegan anti kolonyo ka tirsan ciidamada amasom iyo amba baxan magaalada muqdisho qaraxyana dhalafiirsaday hili iyo maraayan agagaarka balcad meelo iyo dhankasowa lambar soddon ama hiradii hore ee ciidamada hiilweyne qaraxyada kadib iyo weliba la sheegay intii muddo ku dhow labaatan daqiiqa la dheegi rasaasa ka dhiyan goobta qaraxga ka dhiya weliba wararka qaaruna helahayna sheegan anti kumid ciidanka amisom use qaraxaasay qabsadii weliba jaraa khasaare dhimashii oo dhaawac eh oo ka dhaladay qaraxyadaas habahato weli israsmiya iyo lankacadayna welibaana ciidamada amisom iyo hireena iska socodka dadka iyo gaadiidka ee waddada muqdisho iyo balcada waa qaraxgii lamaad ee ciidamada ka tirsan amisom labaatiyo afar saa gudaasha lakala fiirsada deegaana duleedka ka ah degmada balad welibana shalay iyo haytay markii qarax iyo weerar taasuna iyo lakala fiirsaday agagaarka tuulida galooley ee degmada balcad ee gobolka shabeellaha hoose wafde ka socda dowladda soomaaliya uuse deeri dalka cunaana weliba qayb galay shirka wasaaradaha dalalka carabtiyo soomaaliya maari maxamed cali iyo warkunin faahfaahiyaasa wasiirka wasaaradda waxbarashada tacliinta sare xukuumadda federaalk soomaaliya cabdulaahi good xabare i wafdil socod oyo roogan nigaal madaxda ee dalkaasi umaan yo geeg waliba si rasmi ah shirkaasan kafuur mey minan fashan qaybta koowaad oo shirkado caalamkayo ha ka bandhigayaan hal abuurshoo tiknolojiyada linku hormaryaay waxbarashada iyo tacliinta sare nigaal madaxda ee dalkaasi umaan tiknolojiyada lahakabandhikaay walibayo qayb kuseeday horumarinta walbarashada wasiirka wasaaradda waxbarashada cabdulaahi good xabare ya sheegay intii shirkuun shirkadooyo ha kabandhikaayeen hal abuursho tiknolojiyada casriga ee
ciidamada dhowaan lakatobar iyo beledweynaha isageegan iyo lanqaadi iyo weliba iyo derana degmada gure-eel ee gobolka galgaduud iyoona ka qeybgala doonana howlgalada kudhan ee al-shabaab saraakiil ciidamada hooga dalka gaar ahaan taliska qeybta dhawaatii koowaad ee dugsiga tababarka harqaboobe ee degmada gure-eel weliba ha ku dhowaa inay ciidamadii hiraabtun iyo ha kacan babaheen magaalada beledweyne ee harunto gobolka hiiraan ciidamadan iyo saraakiisha ciidamada hooga dalka soomaaliyeed weliba ay sheegaan intii oo ka qayb qaadan doonaan howlgallo ku dhan ee al-shabaab ee la filhaya intii dhowaan laka fuli deegaanada iyo kukusuganyiina gobolada mudug iyo galgaduuda qaar ku mid a odayaalkii gobolgorodka magaalada beledweyne ayaa weliba wakhti badan iyo diidana intii ciidamadaasi yeelan qaada gobolka galgaduuda welibana sidoo kale fashilmay qorasho lankadhaadhii lahaayey sidiiyo ogolaada lahaayeen haabahaato geegiya ciidamadaasnagadan haanoola qaada warar kale ka helahayay tuulada baal gorey ee ka tirsan gobolka doolow ee dowlad deegaanka soomaalida etoobiya ayaa weliba sheegaha in antimelese iyo lakadili lama qof oo ku mid ah dadka hooladhagatada ee ku nool deegaankasi maleeshiyaad hubaysan iyo weliba iyo sheegaan anti iyo dileen lama qof oo geel ka ilaaliyaayeen tuulada baalgorey iyo dileen weliba dadkii la dili magaasha oo laga sheegay indhac balac magad iyo axmed sanjab diiriye iyadana la sheegay intii maleeshiyaadka dilka jaysadeen iyo kokooyana dhinigan iyo deegaanka beli haraare ee isla dowlad deegaanka soomaalida goobjoogyaal weliba yeesheen anti maleeshiyaadka ka dambeeyeen dilkaasi iyo meelo ka bahsadeen sidoo kalena jirta maleeshiyaadkaas maalin ka hor intii iyo tuulada baalgoray weerara ku qaadeen iyadana dilkiiyo jaysadeen langaanaya haya arrimo la xiriira aanooyin qabiil wararkan ka dambeeya ee deegaanka baalgorey ee dadka shacabka ee lakadiliya hanoodeeraha iyo weliba iyo sheegaan anti geegi meelasay laka dareemahaya xaalada gacsanaan xaalad kacsanaan ee oo xiisada andhahayta lamada beelad oo iyo hakashal jeedan maleeshiyaadka waldili iyo dadka walakadiliba magaalada garowe ee xarunta gobolka nugaal iyo weliba lakuwede intii uusa ka furma shirka maalgashiga dowlad goboleedka puntland kaasoo isu socda doona muddo saddex maalmood ah madaxda shirkado caalamiga iyo ganacsata kokooyan dalalka geeska afrikaasi iyo ku aragan fursadaha maalgashi ee ka jiran deegaanada puntland iyadana likuwada intii uusa shirkaasay fura madawiinaga puntland sayid cabdulaahi dani wararkii iyo sanamida weliba iyo sheegaha inaanti iyo shirkaasay ka qayb gala doonaan madaxweyneyaal oromada iyo soomaalida ee dalka etoobiya oo weheliyaayana ganacsato iyo la taliyaala madaxweynaha dowlad goboleedka puntland saciid cabdilaahi dani iyo la filahaya intii shirkaasay saswiin khudbaya usoona ka hadala doona meelo puntland iyo fadahaytanti la kamaalgeliya iyo qodobo kaleba ammaanka magaalada garoobe iyo haddii iidhan adkay welibana geega sabiin meelasaylanka dareemahaya diyaargarow furitaanka shirka maalgaladowka puntland uusa saacado hasodan furma doona weli dhuunsiyaal warkii hamingnama idaacadda warsanaya gudijam dhigan iyo caalam ka fiiriyaan maraykanka iyo iiraan iyo arrimo dhowr ay iskhilaafsanyeen hogayaha arrimaha dibadda maraykanka mike bombeo iyo iiraan weliba uskeeday weerarkii diyaarada duuliyadan lahayna lala feersadaya sacuudiga waan luqdaadii warshada shidaalka ee sacuudiga weliba uuse meelo ka saaray sheegashada xuutiyiinta yemen ee intii weerarka qaadan lama warshadooda iyo maamulaayaan shirkada arimco ee sacuudiga likiliya wasiirka tamirta ee sacuudiga sheegaya intii duqaymadaasi hoosandhiganta welibana welibana hasaarowka saliida shan dhibi todob welibana hasaarowka saliida kontoy todob milyan oo barmiil oo ee kala bar shidaalka iyo warfidiyeenkii weliba sheegay intii weerarku saameyn weyn ku weeldhadaya qiimaha saliida ee caalamka muuqaal dhiniga weerar ka kadhiilakaduubi iyo muujiyaya dabwiin oo ka kahiya warshada warshada amkaayika oo ee meelo ankuwiin ee shirka shirkada aramco ee shidaalka ka sifayti meelo diyaarada kale iyo duuriyeen lahayn sidoo kale duqayti warshada koriyasa isbahaysiga sacuudiga hogaamiyo reer galbeedkun ee taageeraayana iyo gacansiyahaya isbahaysigausa sacuudiga hogaamiyow reer galbeedkana taageerow iyo gacansiyahayo hukuumadda yemen dhiniga iiraan ee taageerahayta fallaagada xuutiyiinta dhiniga kale dhinaga kale heerelaalyaalka weliba iyo baarahayana bal intii weeraradaas iyo ha qaadana iiraan iyo intii iyo ha qaadana maleeshiyaadka shiicida ah ee gacansaarka lale iiraan oo ku sugan dalka iraaq iyoona adeegsadaayana gantaalaha kuruuska sidii oo ha ku waramahayaan wargeyska the wall street xiisadan dhehayta maraykanka iyo iiraan iyo cirka iskasii shareerahayta bili lahdhaafi taniyo markii madawiinaga maraykanka donald j trump sanadkii hore kabahi haliiskii laka xakameeyay nuclearkii iiraan islamarkaasna usa ambaqaadahaya islamarkaasna usana qabatana kurugaaya mike pompeo iyo bartiis twitterka qoraal usa hadhagi weliba dhagshaga intii usa nhayna wala cadeenge oo iyo mujaas intii weerarka lah ku qaadi dalka yaman welibaan usa weerarka ka tilmaamay koo horay balan aragna waanu laqaadi warshadaha kuwiina caalamka ee tamarta lakahalow guud ahaan weliba intaa gebagebeeyana warkii hamingnamo idaacadda warsan kala socotan warka intii hawduusa ka jiri weliba hasaaray mahmuud ali cabdulaahi gaabsha anoo ee mahmunuur maxamed cabdulaahi faransa iyo singliseysia ay warkun warkulamida intii unureeta hawada ku kulumaan weliba siinka tabaane sidaas iyo ammaanaad lah asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh